deegaankan qaran row oo ka tirsan deegaanada gobolka mudug ayaa bulshada iyo maamulkiisu waxa ay si weyn uga qaylinayaan biyola-aan xoogan oo ka jirta deegaankaasi waxa ay sheegeen in guud ahaanba deegaankan ay saameyn ku yeesheen abaaraha dalka ka jira uusan lahayn ceelbiyood xilligan dadku ay biyaha ka dhaansadaan xildhibaanada senatarada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug ayay u qeyla dhaamiyeen bulshada deegaankan qaranrow maxamed cabdulaahi cali gudoomiyaha deegaanka qaranrow ee bariga gobolka mudug iyo odayaasha dhaqanka ayaana warbaahinta la hadlay waxaana waxyaabihii ay sheegeen ka mid ahaa deegaanka waxay dhisneed soddon iyo sagaal sano waana ceelna ma leh baraaga yaryar baa lagu dhaqnaa jira iyagana way qallaleen dadka meesha joogaa wuxuu u baahan yahay baahida ugu weyni waxa weeye biyola'aha in nalaka soo gaaro dadkaas miskiinta oo ilaahay samaystay ilaahay baa wax bixin kara laakiin inay noo dadaalaan baan u baahannahay si doorana noogu dadaalaan baahida aan haysanaana oon baa noogu daran boholaa noo xigta jidku way naga xun yahay marka biyola'aantaas ceel waa noo nuglaynaysaa berkadaha deegaanka laga isticmaala berkadihii waa naga qallaleen kuwa la haystahay way naga dayacan yihiin sida hadda aan warbixinta kusoo dhiibno lagu soo arkay oo lagu arki doono ayaga intii aan haysanno dayactir waa u rabnaa marka waxaa kaloo noo dheer dayaca wadooyinka wadooyinka dayacaan ku qabnaa waxaan u aroornaa meel jirta shan iyo labaatan kilomitir baabuuraan biijiya hayna sooma geli karo wuxuu soo qaadaa shan iyo labaatan fuusto biyaha qoyskii shubtaahee afar kal saddex kal uu cabi karaa waxaan ahay gudoomiyaha deegaanka qarrow waxaan rabnaa waxyaalo asaasi oo baahida meesha ka jira inaan qodobqodob u soo qaato qodobka koowaad wuxuu yahay oo maanta ugu weyn halkan laiskugu soo baxay biyo la-aanta ka jirta deegaankan deegaankan wuxuu dhisnaa soddon iyo sagaal sano baraagtii la aas-aasay waxaa ku arki doontaan kiliibka baraagtii ugu horreysoo deegaanka laga as-aasay sidaan rajaynayo baraagaha waddanka ku yaalna ayadaa maaragtay dhashay dadkaasna intaa waxay ku soo nooleeyeen baraagahaas bay quudanayeen ilaa burburka ilaa inta hadda ka dhexle baraagahaas baa dadkan ku noolaayeen waxaan u malaynayaa dowlad ku meel gaarha noo dhalatay waxaan maraynaa dowlad federaala waxaan maraynaa state intaa waxa weye waddankan ama deegaankan anagu aan ku noolnahay weli dowladi ma isa imaan way ka maqan tahay dowladii waxyaalaha aan ka cabanayna waxaa ka mid ah ceel la-aanta wasaaradda ku shaqale meeshaan xaq baa loogu leeyahay deegaankan waa waddankii loo doortay weli inta booqasho ku timid maxaa ka jira maysoon waxaan rabnaa wasaaradda macdantii biyaha aan halkaa cod dheer uga jeedinaynaa deegaanka inaan booqasho ku timaado si deg dega u timaado wasiir galbeedta maanta asagaa wasiirka ah galmudug isagaa ugu qaabilsan baahidaha biyaha waxaan codsanaynaa wasiirka macdantiiyo biyaha inuu deegaanka qarrow yimaado baahida ka jirta iyo waxyaalaha asaasiga ka jirana inuu ogaado noo yimaadaan rajaynaynaa
deegaankan qaranrow ayaan horey u lahayn ceelbiyood sidoo kalena waxaa saameyn ku yeeshay abaaraha iyada oo goobihii biyaha ay dadku ka heli jireen xilligan guud ahaan ay gureen waxaayna u baahan yihiin gurmad deg deg ah sida ay sheegeen